munaasabad lagu dhiirigelinayay ardayda fasalka sideedaad d iyo fasalka toddobaad b ee iskuulka sheekh xanafi primary and secondary school ee magaalada jowhar ayaa munaasabad loogu qabtay magaaladani munaasabadani ayaa ujeedadeedu ahayd in lagu abaalmariyo dadaalka iyo guulaha waxbarasho ee ardayda islamarkaana lagu dhiirigeliyo inay sii wadaan horumarka ay sameynayaan munaasabadani ayaa diiradda saartay in la aqoonsado dadaalka ardayda fasalka sideedaad d iyo fasalka toddobaad b iyadoo la abaalmariyey ardayda muujiso heer sare ah oo waxbarasho iyo anshax wanaagsan waxayna taasi qayb ka tahay dadaalka iskuulka lagu horumarinayo taayada waxbarashada iyo koru qaadista dhiirigelinta ardayda munaasabadan waxaa kasoo qayb galay maamulka iskuulka macalimiin waalidiin iyo ardayda la abaalmariyey waxaa sidoo kale goobta lagu boondhigay heeso suugaan iyo ciyaaro ay soo diyaariyeen ardayda taasoo muujinaysay hibadooda iyo kartidooda ardayda la abaalmariyey ayaa la guddoonsiiyey shahaadooyin iyo hadiyado taasoo dhiirigelin u noqotay dhammaan ardayda kale ee iskuulka maamulka ayaa sheegay in abaalmarintan ay tahay mid lagu dhiirigelinayo ardayda si ay u gaaraan heer sare oo waxbarasho ah qaar ka mid ah maamulka iskuulka ayaa u mahadceliyey waalidiinta taageerada ay siiyeen caruurtooda waxayna ku booriyeen inay sii wadaan garab istaaga waxbarashada sidoo kalena macalimiinta ayaa ku ammaanay ardayda dadaalkooda iyo hufnaantooda iyagoo ku dhiirigeliyey in ay sii wadaan dadaalkaasi wuxuu kasoo dhexbaxay ilaa iyo dhowr iyo toban fasal ayay kasoo dhexbaxeen maanta waa waxay taagan yihiin mirihii ay guushii soo gaareen inay maanta helaan abaalmarin iyagoo markaa arrinkaasna kusii dabaqay inay xaflad yaro kooban oo mahadcelin ay u qabtaan maamulka iyo macalimiinta aaday u mahadsiyiin waxaan leenahay juhdigiina halkaa kasii wado waxaa idinku soo socdo imtixaankii eidka ilaahi subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inaad imtixaankaas aad ka gashaan kaalmaha koowaad insha allahu tacaala sababtoo ah inta tartankaasi uu socoyay goobjooga baan ka aheen waan fadhinay su-aalaha si qurxoon oo ardayda ay ugu jawaabayeen jawaab waafi ah ayay ka bixinayeen meeshaas waxaan ka fahmaynaa ardaydaas inay waxii loo dhigay oo macallimiintooda ay bareen inay soo akriyeen soo diyaariyeen ilaan arday aan wax soo diyaarin waxba kama jawaabi karo marka iyadana ardayda guud ahaanba waa un mahadnaqayaa marka ardayda sideedaad deel oo kaalinta koowaad tartankaga gashay
munaasabadan ayay ahayd mid si weyn u dhiirigelisay ardayda waxayna qayb ka tahay dadaalada iskuulka sheekh xanafi ee lagu horumarinayo waxbarashada iyo kobcinta kartida ardayda waxayna muujinaysaa sida ay iskuulka iyo bulshada deegaanka ugu go-an tahay horumarinta waxbarashada iyo dhiirigelinta jiilka cusub